إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhornimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax lagu dilay askar ugandhaysa kuwo kalena lagu dhaawacay ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose siyaasi caan ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in wasiirada dowladda federaalka tobankii sane ee lasoo dhaafay ay ka mid ahaayeen qaar qowmaluud ah dhibaatada federaalka ee kala qaybinta iyo kala gogoynta ah ayaa si weyn waxaa looga dareemaya magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac wax ay ku noqdeen dagaal ka dhacay duleedka magaalada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal dhexdooda ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe haweenay danta horey ay ugu qasabtay in wiil yar oo ay dhashay badda ay ku tuurto xilligii dagaalada sokeeye ayaa arrinkaa ka qortay buug ay kaga hadlayso dad shacab ayaa ku dhintay in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada suudaanna oo ay ku dhaawacmeen dibadbax ka dhacay caasimada dalkaas intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax lagu dilay askar ugandhaysa kuwo kalena lagu dhaawacay ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ugu yaraantii shan askari oo ugandhaysa ayaa naf waayey halka laba kalena ay dhaawacmeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qaraxan ugandhayska waxay kula beegsadeen deegaanka lamber lixdan ee gobolka shabeellaha hoose qaraxyo badan oo shabeellaha hoose horey loogula beegsaday ciidamada uganda qaar badan oo ayaga ka mid ayaa ku dhintay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen siyaasi caana oo ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in wasiirada dowladda federaalka tobankii sane ee lasoo dhaafay ay ka mid ahaayeen dad qowmuluud ah cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya yaxye caamir oo muddo dheer ahaa macalin jaamacadeed sidoo kalena ah siyaasi si dhow ula socda dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaciyey in qayb ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay yihiin qowmuluud asigoo ka qaybgelaya dood ciwaankeedu ahaa sidee buu ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdibarre kusoo dhisan karaa gole wasiire oo tayo leh ayaa waxa uu miiska soo saaray war aanay dowladda federaalku filaynin in horteeda laga dhihi doono wuxuu sheegay in tobankii sano ee u dambeeyay dadka xilalka haya ay ku jiraan wasiiro qowmuluud ah arrintaas ayaanan ahayn wax qarsoon wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyey in hadda dadkaas ay xilaldoon yihiin afka uma roono laakiin beledka wada joognaamugt tobankii sano oo lasoo dhaafay wasiiro qowmuluud ahaa jira haddana waa arkin wasiir raadsan hadda waa jooga ma arkin ha sheegin waa ogtahay adiga hebel hebelan ku dhamaan rabtaa the last ten years wasiiro dhuucaasaa jireen oo back up urura iyo wax riixaayeen haddaa rabtana magacdooda public waay qofka duu dembiga naqane marka la leeyahay qowmuluud waxaa loola jeedaa dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda dadka uu aqoon-yahanku sheegayana waa xubno tababarada dhaqanxumida la xiriira lagu soo siiyey waddamada reer galbeedka kadibna soomaaliya la keenay loona dhiibay xilal muhiim ah labada kun labiyo labaatankii gudaha baarlamaanka dowladda federaalka waxaa ka socday olole la xiriira in la meel mariyo xeerka jinsiga kaasoo ah in qof walba kuu doono uu la gogol samayn karo dhibaatada federaalka ee kala qaybinta iyo kala googoynta ah ayaa si weyn looga dareemaya magaalada muqdisho tan iyo markii dalkan soomaaliya laga hirgeliyey maamulka federaalka ah waxaa meesha ka baxay rajadii ay qabeen qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ahayd in caasimadda ay dib ugu soo noqon doonaan kuwaasoo magaalada ka barakacay bilowgii kun sagaal boqol koo iyo sagaashankii xilligaas oo dagaalo sokeeye lagu riday dowladdii dalkan ka jirtay federaalka qabiilaysan hogaamiyaashiisa ayaa shisheeyuhu waxa uu faray in dadka lagu dhiirigeliyo in qabiil weliba halka uu ka soo jeedo uu dego iyadoo ujeeddaduna ay tahay in dadka soomaaliyeed lagu kala oodo xayndaab sabab u noqda in midnimadoodu ay meesha ka baxdo si shisheeyaha ay ugu sahlaanaato inuu xukumo marka ay kala durgaan bare jaamacadeed oo muqdisho jooga oo la yidhaahdo xuseen iimaan ayaa sheegaya in tan iyo markii dhismaha maamul goboleedyadu ay soo bilowdeen ay soo badanayeen dadka iibsanaya guryihii ay caasimadda ku lahaayeen islamarkaasina magaalooyin kale gurya ka iibsanaya
waxaad arkaysaa in maamul goboleedyada dadka awal ka yimid oo xamar deganaan jiray ay sii yaraanayaan oo dadka hargeys ka yimid guryahooda gadayaan kuwii buuhoodla ka yimid guryahooda gadayaan kuwii garbaari ka yimid guryahooda gadayaan kuwii baydhabo ka yimid guryahooda gadayaan kuwii mataqaana gaalkacyo maxay ahayd iyo iyo waxaa timid tendency ah ama rabitaan ah nin weba inuu gobolkii uu u dhashay arrin amni darteed hadduu dagaal kala dhaco lacal la cabsi jirta keligeed darteed nin walba xoolihiisii iyo meeshii uu ku lahaa inuu inta xaraasho oo meeshuu asal ahaan ka soo jeeday inuu u dhurto marka taasna waxay keenaysaa arrin fiican ma aha aniga arrintaas waa ka digaa tani waa qayb ka mid ah hagardaamooyinka uu ximbaarsan yahay federaalka lagu sanduleynayo dadka soomaaliyeed kaasoo xoog iyo xeradba lagu meel marinayo ku dhowaad toban askari ayaa dhimashada dhawaac waxay ku noqdeen dagaal ka dhacay duleedka magaalada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe warka iyo war kale waxaa inoo hayaa xashmi cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday weeraro qaar ka mid a khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha dagaal ka dhacay duleedka degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halka shan kalena lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maraykan ah oo isla socday oo halkaa dhaqdhaqaaq ka waday ayaa waxaa weerar kamiina u dhigay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas oo ay ka dhasheen dhimashada iyo dhaawacyada soo gaaray askarta dowladda federaalka diyaarado ayaa kusoo degay goobta dagaalka kuwaas oo qaaday meydadka ciidamadii ku dhintay dagaalka iyo sidoo kale kuwii ku dhaawacmay waxaana loo qaaday magaalada muqdisho dhanka gobolka gedo howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada baardheere ee gobolka gedo waxay ku dhaawaceen laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray maxamed qulqul iyo deeqow sidoo kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka buuraneh ee hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe dhinaca kale dagaal u dhexeeyey makawada tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa shalay ka dhacay duleedka deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe waxaana ciidamadan dagaalamaya ee ka wada tirsanaa kuwa dowladda federaalka ay dagaalka isku gaarsiiyeen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey shan askari ayaa ka dhimatay dhinacyadii dagaalamayay halka sidoo kalena ay saddex kale iska dhaawaceen ciidamada dowladda federaalka ayaa ah kuwa u dhinta bilaa hadaf mar dhexdooda ayaa islaynaya marna waxay nafta ku weynayaan ayagoo la socda shisheeyaha haweeney danta hore ay ugu qasabtay in wiil yar oo ay dhashay badda ay ku tuurto xilligii dagaalada sokeeyey ayaa arrinkaa buu ka qortay mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya jinow ceynab axmed waxay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii magaalada muqdisho kala qaxday lix carruur ah oo ay dhashay waxayna sii tageen magaalada kismaayo halkaasoo ay dooni ka raaceen si ay u sii gaaraan dalka kenya doontii ayaa la burburtay goor ay u dhowaayeen malindi oo ka tirsan kenya jinow waxay halkaasi ku weysay labo carruur ah halkay afartii kale u soo badbaadeen marka hore waxay ka sheekaynaysaa qisada shilka doonta iyo sida uu ku bilowday doonidii markay xilligaa iyo wakhtigaa ay maraysay badda malindi u dhow ayay meel buur ah jiirtay anagu dad dabaal yaqaana waan ahaa laakiin aniga especially waan aqaanay laakiin dad badan oo dabaal aqoonin baa jira doonise weligay mana raacin mana naqaano jawiga badda iyo wuxuu yahayba dabadeed doonidii waxa weeyaan muddo ayay mataqaana nala nala nala hirjadaysay oo marna intay kontaroolkii ka lumay bay marna badweynta iska tagtaa marna way soo noqotaa xagga xeebtay usoo noqotaa haddaba maxay hooyadan samaysay markii ay doonidu qalibantay anigu lix caruuroo yaryar ah oo kow iyo toban jir u weyn yahay saddex jirna u yaryahay ayaan watay afar wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen markii doonidu ay qiqriiqtay dakhalka ayaan xarigiisa haystay wiilka yaroo saddex jirkaana waan xambaarsanaa yacni xambaaro fiicanna ma ahayne intaan dhabarka saaray baan masar aan watay iskula xiray ilaa maro iyo waxba ma arkaysid kuwa kalena anay haysteen hareeraha iga haysteen gabadha yarta oo wiilka ku xigtayna gacantaana ku hayay bidixda ah siday doonidu noola harjadaysay oo noola harjadaysay oo markay dhinac u dhacdaba konton qof baa daata labaatan baa soo noqda ama shan iyo toban baa soo noqda intii kale meeshay ku dhacayaan say noola harjadaysay ayay markii dambeeto ayay gudihii u dhacday oo ay degtay doonidii intaasi kadib waxaa dhacay shil kale marka markaa intaysan doonidu degan markaa herjadayso baan laba caruurteeda ka mid ah buugaad ka akhri doontaaye ay wiilka hadda inta nool ugu weyn iyo kan ugu yar curadkayga iyo inta nool inta kan ugu yar baa saxiimad caruurta iyo waayeelka lagu gurayey baan ku tuuray gabaritiinaa balkeen caruurta maxaad ugu dhegan tahay ay meeshii igaga riday markay ku ridayba dad nafla caariya ku booday saxiimaddii dhinaca kale isu rogtay anigu marka labada caruur waxaan is way dhinteen afartii kale anoo sidaa u haysta ayay doonidii nala degtay waxay ka sii sheekaynaysaa wixii intaas xigay markaanu hal cabaara sii socnay labada gunteedu waa dheer tahay ayaa marka dambe dee nafti kor noo soo qaadatay soo bixid aan saas u soo baxayey ayaa lugtayda cunuga yarka ha qabsaday fara yar yaroo waxaan arkay xagga hoose iga haysta gacantaan hoos ka geliyey waan soo qaaday waxaan arkay cunuga caruurta ugu yaraa inuu yahay dhabarkaan soo saaray marka intii kale waa ka samray waa soo dabaashay laakiin wiilkii aan siday intaa hore oo ninka na sito wiilku wuxuu haystaa katiinadayda buugay ku qoran tahay yarka markuu gacantiisa ku duubmatay ilaahay ugu xirxiray baa koorihiina halkaa ruubadaydaa galay saddex jir haddaba dhaylo ah markaa waxay u noqotay makaab inkastoo hooyadanay taqaanay dabaasha haddana waxaa culayska wiilkeeda oo ay la dabaalanaysay u dheeraa islamarkaana caqabad ku noqday nin dhowr iyo soddon jir ah oo aan dabaasha aqoon mar walbana iyada iyo wiilkeeda ku dhegayay rafaad badan kadib waxaa dhacday arrin xanuun badan oo sababtay inay wiilkeedii iska tuurto marna waan hunqaacaynaa marna waan gelaynaa saasaan ku soconnaa cunugu wuu ooyaya marka horeto markuu xataa qabsado ninku abtiyow abtiyow abtiyow ugu dhahayay markii ugu dambaysay oo dee aanu isku xakaarray oon xaal xaal noqonnay aan isirimaan isbadbaadiyay sitaantan dhib weeyee hal mar baan kor u soo baxay waan hunqaacay neef baan qaatay salkii baan fadhiistay ninkii wuu isii daayay marka markaanuba sii socon isii daayay marka neefta markiiba qabatay inankii yaraa marka gacmihiisiba waxay ku maran yihiin katiinadii iyo timahaygii ilmihii yaraa baan farihiisii iska furfuray oo aan timahaygina u gooyey katiinadiina u gooyey saasaan dhinac kale uga baxay ilaa hadda faraha yararkaa ma iloobayo oon xasuustaa oon sida uga furfurayey timahayga marka halkaasuu ku tegay ninkaas jinow caynab axmed ayaa waxaa xilligaas lixdeedii carruurta ahayd uga soo badbaaday afar ka mid ah halka ay geeriyoodeen wiilkii yaraa ee ay tuurtay iyo gabar yar hadda waxay ku nooshahay dalka ingiriiska iyadoo buug ka qortay qisadan iyada ah halka warkaa dhegeystayaal idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan dad shacaba ayaa ku dhintay in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada suudaanna waa ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo ka dhacay caasimada dalkaas khasaare isugu jira dhimashayan aawax ayaa ka dhashay isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada suudaan iyo dad dibadbax xoogan oo looga soo horjeedo xukunka ciidanka dhigayay kaas oo saacadihii lasoo dhaafay ee ka dhacay magaalada khartum ee caasimadda dalka suudaan war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ee dalka suudaan ayaa waxaa lagu sheegay in dibadbaxyaal caraysan ay weerar ku qaadeen ciidamo sugayay ammaanka goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarumo dowladeed kuwaas oo geystay falalay ugu yeereen qarbudaad booliiska suudaan waxa uu shaaciyey in iskudhacyadaasi dhex maray ciidanka iyo dibadbaxayaasha ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo askari oo isugu jira biliis iyo milateri halka sidoo kalena la gubay gawaari dhowr ah oo ah nooca ciidamadu ay adeegsadaan sida lagu faafeeyey war ka soo baxay booliiska dalkaasi waxaa iska horimaadkaasi ku dhaawacmay laba boqol shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada suudaan oo lix iyo sagaashan ka mid ahi ay beliis yihiin halka boqol sagaal iyo labaatan kalena ay yihiin milateri kuwa oo qaarkood dhaawacyadooda ay yihiin kuwo culus sidoo kale dhakhaatiirta dalkaasi waxa ay dhankooda sheegayaan in toddoba ruux oo shacab ah ay dhinteen kadib markii ciidanka ammaanku ay rasaas la dhaceen dad ka qayb qaadanayay isku soo baxa looga soo horjeedo xukunka milateri waddanka suudaan ayaa waxaa waayadan dambe ka dhacayay dibadbaxyo xiriir ah oo looga soo horjeedo taliska ciidanka dalkaas islamarkaasina lagu dalbanayo in talada dalka lagu wareejiyo dowlad rayid ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa